bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hiraafayla ka dhawaada warka hiraabnimo idaacadda raadiyo habaydhabo sinhayta qodobada warkaanan ku doorkaroon hiraabnimadan dhegeystayaal welibaa ku mid ahaa saxafiyiinka howlgalaasi magaalada baydhabo oo tababar laanhiraya ciidanka xooga dalka oo sheegayay in dagaal ay ku dileen xubno sare oo ku tirsan al-shabaab maylun ku hadlay shirka golaha wasiirada galmudug warkaana sinkaanya dhegeystayaal saas oo kale ah puntland majarta aayad iyo xadiis ha ka aroortay gudniinka gabdhaha dumarka sayti iyo eran walkaana markaasiin gudbi doon dhegeystayaal madaxweynaha jubbaland oo amar duldhigay golaha wasiirada cusub taasoo kale wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo deeri magaalada hobyo warkaana sinkaanya saasoo kale ah shir lunku hadlay amniga oo lagu qabday magaalada boosaaso qodobadaas iyo qodobadii kale markaasi oo ka jiraan akhbaaraadka bannaanka iyo warkaana dhegeystayaal asin gudbi doon raabtan raafeeda dhegeystayaal waa hiraabnimo jimaaca taariikhda gabeeganta tumiisiyeedka bili lixaad ee juun sanada lamada kun iyo labaatii kowda intaas olibahayno qodobada hiraabtan warkaana kodoor kulan saaxiibayaal ha ka dhawaada mar kale warkii faahfaahsan raafeela dhegeystayaal saxafiyiin koolgalaasi magaalada baydhabo oo tababar laanhiri sibnaarkaas iyo weliba tababarkaas weliba ku qeybgalay wariyaheena cali maxamuud aadan cali korontooni si dhamaystirow
waxaa maanta magaalada baydhaba lagu soo gabagabeeyey tababar soconayey muddo laba maalmood ah kaasoo la siinayey soddon ka mid a saxafiyiinta ka howlgalaya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ee magaalada baydhaba tababarkan oo soo qabanqaabiyeen ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee noseje islamarhaanta gacan weyn ay ka geysanaysay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya tababarkan ayaa ku aadanaa tacdiyadaha jinsiga ee loo geysanayo haweenka sida loo tabanayay waxaa tababarkan soo xiritaankiisa isugu yimid mas-uuliyiin ka kala socota wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiin ka socota wasaaradda haweenka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin ka socota madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale waxaa soo xiritaanka tababarka goobjooga ka ahaa madaxa tababarada ee ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosaj ee magaalada baydhaba maxamed catoosho waa madaxa tababarada ururka saxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee noseje waxa uu ka hadlay qaarkuu u dhaciyay tababarkan iyo inta ka faa'iidaysatay sidoo kale inta ururka saxufiyiinta ee qaranka soomaaliyeed ee noseje tababare ay qateen iyo inta goobooda hadday u socdaan inay ka qabtaan
muddo laba maalin ayaa waxaan baranaynay tababar ku saabsan habka tabinta tacadiyada ka dhanka xuquuqda insaanka muddada labada maalin waxaan faa-idnay ama lagu bartay tababarkan waxyaabo fara badan oo ku aadan habka loo tabinayo ama habka wararka loo dhigayo marka ay imaato arrin tacaddi ama arrin jinsiyadeed marka imaato runtii waxyaabo badanaan ka faa-idnay tababarkan muddadii uu soconayay waxaa ku mahadsan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul-insaanka dowladda federaalka oo tababarkan nusaj ka gacan siisay waana wejigii labaad oo ka dhacaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay wejigiisa koowaad horaanta sanadkan ayuu ka dhacay isla magaalada baydhabo waxaana maamul goboleedka koonfur galbeed saxafiyiintooda ay nasiib u yeesheen in wejiga koowaad iyo wejiga labaad tababarkan loogu qabto magaalada baydhabo iyadoo maamul goboleedyada kalena
agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada maxamed ibraahim bandhow ayaa ka hadlay tababarkan oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka socotay madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya runtii dacdiyada loo geysta haweenka maaha wax sahlan bulshada soomaaliyeed waxay sugayaan wariyuhu marka uu tebinayo war ku saabsan dacdiyada haweenka way adag tahay inaad ka hesho xog oo dhab ah balse laakiin wariyaha waxaa mas-uuliyad ka xog ku saabsan macluumaadka dacdiyada loo geystay haweenka
ugu dambeyn waxaa tababarka soo xiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali maxamed oo uu sheegay in tababarkan aad ugu faraxsan yahay islamar ahaanta wariyaasha kula dardaarmay in sidii wax loo baray ay uga howlgalaan dadkooda waa sida uu yidhi aada muhiim idinku yahay oo maanta in eh, ay tahay inaad ka faa'iidaysataan meelihi aad ku timaadeen maxruumi aad ka imaadeen aad ugu laabataan idinkoo wax badan ka fahamsan wixii semina- tababarkan idin siiya seminaarka aad qaateen maalmahan En guud ahaan eh, waxaan u mahad celinayaa dadkii kasoo shaqeeyey iyo macallimiintii seminaarka mission ka bixinaysay En ka wasaarad ahaan iyo ka dowlad ahaan en waxaan aada ugu ammaanin lahay inaysan jirin maanta weriye ama qof eh, xarun tacdiyadaas laga soo eeday ama weriye en, u xiran tacdiyadaas ma ahan markii ugu horreysay ee ururka saxufiyiinta ee qaranka soomaaliyeed ee nosage tababaro noocaana ay ka fuliyaan magaalada baydhaba ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa tababarkan tababarkii ka horreeyey ee lagu qabtay isla magaalada baydhabo kana u yahay wejigii labaad ay qabtaan tababarkan ku aadan tacdiyadaha ka dhanka ah ee jinsiga loo geysanayo haweenka
ciidan mahadsanyaa cali maxamuud aadan cali koronto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee gobolka shabeellaha dhexe weliba iyo sheeganaa inuu dilaan xubno sarsare oo ku tirsan al-shabaab iyo dagaalamayaal kale ah guriyad howlgal qorsheysan oo ciidanka kumaandoska xoogga dalka soomaaliyeed ay ku fuliyeen deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe weliba guulihi ku sheegdan howlgalkaas welibana intaasi ka daranaa inuu dilaan xubno sarsare oo al-shabaab aan qaabilisnahay gobolka shabeellaha dhexe iyo soddon dagaalamayaal kale welibana xubin welibana een xubnaha sarsare iyo dilan oo ka sheegana jaamaca dheere waa sida markaasi hadalkan dhikan howlgalka weliba uu iska dhigay sida wararka markaasi uun ka helahayna tuulada jalab leh ee gobolka shabeellaha dhexe welibana la sheegay inay fuliyeen kumaandoska xooga dalka ee gorgor iyo ciidanka daraawiishta hirshabeelle afhayeenka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed n kaashaale cali xaaji oo la hadlay ci- warbaahinta ciidamada qalabka wada waliba uu sheegay in ujeedka howlgalku usahay in al-shabaab lagu saara deegaano dhowr ee ku tirsan gobolkaas ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo muddooyinkii inka dambeeyey gobolka shabeellaha dhexe kuwadii howlgallo bileeran oo markaasi oon ka horjeedan dagaalamayaasha al-shabaab ah oo iyo inta badan dagaalo toos eh iyo qaraxyo ku fuliyo gobolkaas shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada ee galmudug oo shir gudoomiye madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaare qoorqoor weliba lagu ku hadlaya in diyaargarowga doorashooyinka dardargelinta amniga xaaladda caabuqa covid tobansagal shirkan markaasa ku qiibgalay madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid iyo weliba saasoo kale ka ansixiyay miisaaniyad sanadeedka lamada kun iyo labaatii kowda oo gudbiyday wasaaradda maaliyadda madaxweynaha galmudug weliba sheegay in xaaladda amni xumo ayaa ku rartay deegaanada galmudug waana la baahanya in ciidanka ammaanka iyo gudadan waajibaadka saaran weliba saasoo kale sheegay golaha wasiirada inuusa magacaabay taliyaha xasilinta gol galmudug iyo saasoo kale amniga doorashooyinka waa lambahanye in si feelana shaqeysa uusan guuleysan si aan guuleysan howlaha amniga dhinaca kalena wasiirka waa cadaaladda puntland cawil sheekh xaamid weliba sheegay in iyo injarna aayid iyo weliba xadiis saxiixo oo markaasi ka hororday gudniinka gudaha ama gabdhaha in eh, gabdhaha gudniinka sharciga islaamka marka la fiiriy waa waa weliba laqowe weliba eray waa weli laqowaday kitaabka eh, sunnada nabigana sala allahu caleyhi wasalam waa iyo ummado qiyaastiye hal aayad oo sheegasa in markaasi taa ka orartay gudniinka gabdhaha majarta xalxadiis oo se- eh, saxiixow oo sheego in gabdhaha lungudi korna majara iyo eri cabil sheekh xaamid oo ku hadlayay in gudniinka fircooniga wasiirka cadaaladda puntland iyo axaadiista culimada qaar andhalilay gudniinka gabdhaha uuse ka tilmaamay haano daciifi oo markaas axkaamta eelan xujaysada korna wasiir xaamid weliba uu xusay in cidiidood sharcigeedka qobta xeerka gudniinka gabdhaha wasaaradda diyaarin ate inay markaas kula hadla arrintan saasoo kale weliba sheegay in xeerka mamnuucow gudniinka gabdhaha useeyma babda mabda usqoba xukuumadda puntland waaniyon jarna cidgaare oo gadaal karyahayta wasiirka cadaaladda weliba hadalkan iska sheegay shir jaraid oo wasiiro ku tirsan xukuumadda puntland aan ka jawaabaya qaar ku mid eh n culimada oo markaas ka horkooya xeerka gudniinka gabdhaha oo horyaala baarlamaanka puntland madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe weliba uu suuna shir gudoomiyey golunka golaha wasiirada oo eh kinkoorey kurid magacaabiistii golaha xukuumadda madaxweynaha weliba wasiirada cusub kala dardaaramay in shaqadii ungudan sida anka haboon iyo in markaas wasaarad waliba xooga saarahayta shaqada angaarka eh islamarkaana ay xoojihayta shaqooyinka kala dhexeeya wasaarado kale waliba madaxweynaha uu xusay in hufnaanta shaqadii xitaa midaan qiym badan oo markaas wasaarad walba islamarkaan la xisaabtami doon la xisaabtami doonana iyo weliba dabagalka wasaaradaha inoodu doonan ahaano joogto eh madaxweynaha weliba intaas kasii daray in shaqada shacabka langhaaye ombahanta dulqaad iyo samir weliba madaxweynaha hooste ka xariiqay in qof walba oo ku tirsan bulshada ay ataa in lang adeega hufnaan xanaan hufun oo shaqo fayla markaasi ku muuqata gabagabadii weliba madaxweynaha sheegay in xukuumadan cusub iyo shaqooyin baaxad leh yaalan taasaytii oo markaas ambaahan dhiirinaan iyo weliba go-aan qaadashaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo fudusoo gaamiyow iyo weliba yodirana magaalada magaalo xeebeedka qadiimiga ee hobyo ee gobolka mudug wasiirka weliba xaragga ka jaray mashaariic shirduun oo deegaanka uskiirgeli oo ku mid ay dugsigii sare ee onkuurey ayaa waaldhata degmada hobyo welibana xusid mudana in wasiirka usubiyey dhulka laka dhisaay dugsigii weliba qarashka lakabiyahay intaba saas oo kale wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya waliba sheegay weliba sii dhikay isbitaal wiin oo markaas adeego caafimaadka oo dhan iyo ka heli doonaan dadka deegaanka xili baahiwin oo xoog dhiniga caafimaadka ee markaas ka jartay degmada hobyo dhegeystayaal meelisin warkaana ku dhugunsahaytan weliba idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal inka dambeyntii een taliyaha qeybta booliska gobolka bari gaashaano sare xuseen cali maxamuud weliba uu shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee markaasi ku qeybgaleen taliyahaasi saldhigyada eesara iyo saraakiil sila markaasi iska xog wareysay xaaladda amniga magaalada boosaaso shirka weliba warbixinalan ku dhugunsahayay taliyahaasi oo markaas ka eedin arrimaha ammaanka silan xooji dhammaan taliyahaasi oo markaas jeedeen warbixinadii welibana korsurmeyna howlaha shagowka amniga iyo on markaas mahadnagay taliyaha qeybta oo marwalba markaas ku bogaadiyo qeybaha ama ku booqdweero qeybaha markaasi ku suganyihiin ammaanka xiliyada hameenkii ay weliba maalintii tali xuseen weliba uusa mahadnagay saraakiil ilaamaha amniga weliba uusa tilmaamay sida shacabka markaas in korsoyin kartidii weliba awoodi geesayaasha booliskii weliba qeybo shalduwan ciidanka usan markaas kaboodi kabogaadiyay sida markaa naftiyo unkuuraha indifaaca dadka iyo weliba dalka warkii dhegeystayaal isinkuldaratan idaacadda raadiyaha baydhabo karaabtan intan inka dhonye